dhalinyarada maanta waanay warmoogay wixii dhacayba maaha idinkuna dhaciya buuq ayaa gaxan la joogtaa kulkiinoola qaybsaday idinkuna dhaciya buuq ayaa gaxan la joogtaa kulkiinoola qaybsaday odayadan dhamaasaane xarrigood hoobta uga jiro miyaan dhowranaynaa calankaad dhibateen oo adduunkaad u keenteen kumay sii dhoosanayaan dhaxalkeeda sihiisan maxaa daacadaa calankiyaadu dhibateen oo dhudhunkaad u keenteen cadowihii dhunsanayada dhaxalkiina siise maxaa dhacay baalada la dhibayada dashoodii meedaye way dhoobsadeen wax kastoo ad ku lahaa asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuhu waxaana wanaagsan saaxiibadana dhegaysanayo halkani wareediyo cadaado waxaan abadidii garanahay galabnimo suuban meel walba aa joogtaan insi kastoona maqlaysaan saaxiibadana dhegaysanayo waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka xiisaha ay kalgacalkanae galab walba khamiisa xiliyadan oo kale halkanaad ka dhegaysan jirteen waa barnaamijkii kulanka dhallinyarada
waxay tiri dhibaatada maygu dhowranaysaan dhallintaydii talilayd siyaaday samaysi dhaxalkeedii maadeeq cadaawahaditaysi mar kale garabnimo suuban ayaana habadeedii ka leenahay somalaay meel walba aa joogtaan insi kastoona maqlaysaanba barnaamijkana waa barnaamijka kulanka dhallinyarada maalin walba khamiis ah ayaad halkan ka dhegaysataan saaxiibayaal waa maalnimo khamiis ah taariikhdana ku beegan tahay koo iyo tobanka juun sannadka laba kun iyo labaatanka barnaamijka toohbada ku jiro maanta istuudiyaha koowaad ee radiyo cadaad waxaa idinkaga soo tabaynaya hogaankana waxaya anigoo ah meya sharaaf karaama farsamada hagaagsan waxaan uga maadalinayaa walaashayda saabiriin xasan maxamed saabiriin sagal barnaamijka sida cadad beedba saaxiibadana dhegaysanaya waxaan ku soo qaadan jirnay arrimaha la xiriira dhallinyarada hadday aadan dhanka jecelka hadday aadan dhan walbaba aan ka egno saaxiibadana dhagaysanayo barnaamijka sida cadadeedba waxaan ku daafura jirnay mid ka mid ah kaalimaha suugaanta waxaana idiin soo qabanayaa heesta daafurka barnaamijka kulanka dhallinyarada waana heestii cawa iyo nasiib لما طلع عرايل النفط معانا عناديل يا سميدي بعين تاهي وقام عريل والأم عناتيل النفط معانا عناديل يا سميدي بعين تاهي وقام عريل والأم عناتيل عصب حي لموني عاوي نصيبي علق وحوم نصيبها مسلع الدولا مسلع الدولا عصب حي لموني عاوي ونسيبي عالروح ونسيبها مثل عودنا مثل عودنا عذوران لفلان إيوه علاد وي عشقو عذو حولي يا حي نفتين وعذاب شيء عذوران لفلان إيوه علاد وي عشقو عذو حولي يا حي نفتين وعذاب شيء نبتي عجب يسوم ليكون عياري لقد يقعد كيسا علمي عن نقول هيدا نبتي عجب يسوم ليكون عياري لقد يقعد كيسا علمي عن نقول هيدا الصباحي لموي عاوي نصيبي على فوحو نسيبها مثل عودنا مثل عودنا الصباحي لموي عوي نسيبي على الروح نسيبها بس عندنا بس عندنا
waa tahay wallahi waxbaa ka dhacay saaxiibadana dhegaysanaya oo garabnimo suuban ayaana qabadeedii kale nahay meelalbaa joogtaan inkastoo maqalka raadiya xaaladeedii soo gaarayo saaxiibayaal cadaadii deegaanada ku dhodhow waa siddeetan iyo siddeetan dhibic shan megaartisa halka dadka ku nool magaalada dhuusabneeb ee caasimada maamulka galmudug iyo deegaanada hoos tagana toos nagala socdaan mujo dhirirkeedu yahay siddeetan iyo siddeed dhibic eber megahartisa halka dadyowga adduunka oo idinla toos nagala socdaan aalada tabinta tooska ee live streamka oo ah www radio cadede com barnaamijkana sida ah idinkuu sheegaba maanta waxaa idin tabin doona anigoo ah meya sharaf karama barnaamijkaas idaacadad beedba saaxiibadana dhegaysanayo waxa aan kusoo qaadan jirnay qodob aad u xiiso badan dhegeystayaashana hadda dhankooda ayay ka falaqayn jireen oo hadde yaa barnaamijka inta wabada ku jiro ayay faaqidi dede- ayay faaqidi jireen qodobkaasi saaxiibayaal dhegeystayaal gorow waxaan idiin soo gudbi doonaa in qodobka maanta miiska inoo saaran marka een, qodobka ayaan gudagalaynaa balse farsameaqaanka ayaan u baaqaynaa
Thank
tahay kinka qaalit halkaasi haynoo jooga ee heestii nagmacay marka saaxiibadana dhegaysanayo waxaad inaga sugtaanba waa qodobka maanta miiska aan soo saari doono qodob runtii aad iyo aad u xasaasiya weeyaan qodobkaasi hadda dad badan ayuu haddee yaa uu ku socdaa dad badan ayuu haddee een, tilmaamaya qodobkaasi Een, sida aad barnaamijkaba aad ka dhex kartaan heesaha daafurka mida hadertaani aan ku laabanaynay farsamayaqaanka runtii waa heese jecel Een, marka qodobkana kama marnaa arrimaha jecelka maanta Een, marka saaxiibadan dhegaysanayo qodobka waxa uu yahay een, markii qofka kala xiriir aad la samaysay jecel marka waxaa jiro ama maxaa een, maxaa keena ama maxaa ku riixa qofka isagoo hal qof oo jecel ama xiriir kala dhexeeyo inuu haddama haddana sameeyo xiriiro kale oo aad u tiro badan oo keeni karta xataa inay labada qof ay ku galgo-aan maxaa ku riixaya qofka isagoo hal qof yacni oo arki kara yacni ama hal qof yacni oo ku filan hal qofna een, yacni mustaqbalkiisa dabooli kara isagoo og inuu haddana qof kale xiriir uu la sameeyo maxay tahay sababta ku riixaysa xiriiro badan inuu sameeyo qofka biniaadanka hadday adaan dhanka wiilalka ama hadday adaan dhanka dumarka maxay tahay sababta ku riixaysa su-aasha waxay tahay saaxiibayaal maxay tahay sababta ku riixaysa qofka asoo xiriir leh inuu haddana sameeyo xiriiro kale oo dad kale uu la sameeyo maxay maxay tahay sababta ku riixaysa asoo og inuu hal qof noloshiisa kaafi kara maxay tahay xiriirada badan uu sameynayo maxaase ku riixi karaa sidoo kale su-aashaasi waxaa sii rac waxaa sii racda saaxiibayaal ragga iyo dumarka midkayba xiriiro badan markii dhankaasi loo eego oo yacni yaa haddee shabaqyo badan dhankii ragga markii loo eego ama dumarka su-aasha ugu horeysa waxay tahay saaxiibayaal markii adigoo yacni maxaa sababa ama maxaa kugu riixaya ama maxaa tahay sababaha kugu riixaya adigoo qof xiriir la sameynaya ama xiriir jecelo leh haddana qof kale inaad xiriir la sameyso maxay tahay sababta kugu riixaysa adi ahaan su-aasha kalena waxay tahay yaase u badan ma dhanka ragga ayaa loo badinayaa ama dhanka dumarka su-aasha inaad fahanteen ayaan filayaa saaxiibadana dhegaysanayo oo mar kale haddaan ku celiyo waxa ay tahay maxaa sababa ama maxay tahay sababta ku riixaysa qofka isagoo xiriir leh qof la leh inuu dad kale xiriir uu la sameeyo maxay tahay sababta ku riixayso sidoo kale saaxiib yaal waxaad sheegi doontaan ama aad raaci doontaan yaasi ku badan dhanka ragga ama dumarka ma raggaa ku badan ama dumarka aa ku badan xiriiradaasi dadka sameeya saaxiibadana dhegaysanaya oo een, fariimana waa aada nagala qayb qaadan kartaan wicitaanna waa uu jiraa saaxiibadana dhegaysanaya oo een, wicitaanka haddaan ku horumarno farashan afartan sagaashan iyo toddoba eber afar ayaa si toosaa naga soo wici kartaan saaxiibayaal wicitaanka haddaan ku adiyo waa farashan afartan sagaashan iyo toddoba eber afar ayaa si toosaa naga soo wici kartaan mar kale haddaan ku adiyo saaxiibayaal wicitaanka tooska ah waa furashan afartan sagaashan iyo toddoba ibir afar ayaa si toosa naga soo wici kartaan saaxiibayaal markale haddaan ku celiyo wicitaanka tooska oo furashan afartan sagaashan iyo toddoba ibir afar dhanka fariimahana saaxiibayaal waxaad nagu soo hagaajin kartaan fara saddex een, saddex saddex lixdan iyo afar siddeetan iyo labo ayaa si toosa fariimo inoogu soo diri kartaan saaxiibayaal markale haddaan ku celiyo wicitaanka tooska oo furashan afartan sagaashan iyo toddoba eber afar dhanka wic- een, fariimahana waa fara saddex saddex saddex lixdan iyo afar siddeetan iyo labo dhegeysta ayaa qad ku jira markaan iyo haddaan soo dhaweeyo halo asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله walaalo soo dhawow magacaagii halkaad inagala soo xiriirinayso إن ولك ما سنت أنا مجهز وسعدي وجبت حافظ بكين عربي مثل سحرت إن محمد وحا طبعا صار تقول بإن بدل عن سويدين كفني وبرشلة طبعا أنا سعيد ونحوينا خاصة المغيرة وقصد مهمة
waa tahay marka saacdiya soo dhawow galabta haddee dad badan ayuu qodobkaasi qoseeyaa haba aniga haba ha ka mid ahaadee marka bal soo dhawaa ku soo dhaweynaya galabta
صح والله يا دب حدي دب بدنا كتير قوة كان دب بدنا حاوجي إذا عندها تكتاجا يا وش على سكرنا هذا حللي محمد ورد مقعد قلبته waa tahay
marka een, haddaa ku hormaro maxaa kuu kalifaado qof kale ee macnaha xiriir la leh oo badanaa isla meel dhigta inaad qof kale xiriir la samayso ama dadyo kale aad la xiriirto waa tahay
in waxaa kalif kara walaalkay waxaa laga yaabaa qofkan inaa macnaha maadaama badanaa aad isla dhigateen haddana dadkan adiga ah qofkana muhiimadda aad siisay qofka muhiimadda aad siisay markasta garabkaagu yahay laakiin waxaa ah macnaa leedahay dadka niyadda u dhisaysaa keli ilaa ma dhigi karto macogta qof gurigooga dhahaa qofkaasa macnaha ama xaskiga ama seegiga adhiis ma jiro mugta waa tahay
mar haddaad dhalinyaro tahay iskaabulada aad iska tahay een macnaha waa ma- mar kasta qofku shuqaansi uu ubahay moogta uu qof kasta kusoo aadahay asta gabdhaha baa ugu badnaadaa gabdhaha baa la raadinayaa ayaga ayaa lahaan waa tahay marka waxaa leedahay ha ugu badnaadaan gabdhaha arrintaasi
ha gabdhaha haddaa weerarayo sirfaadine mida kale su-aashan haddii aan usii galo oo ah een yaa ku badan xiriirka raggeeda ee dumarka waa tahay
ma loo kala boona cadaaladda haddii laga hadlo Een, si haddii loo fiiriyo dhamaanta ragga way u badan laakiin waa loo sanayaa dhihi karaan
waa tahay marka waxaa leedahay dhanka ragga ayuu u badan yahay
oo loo sameeyahay ka soo qaad waa sinaasho dabcan cadaalad darro la maro waa ma ogtahay waa tahay
marka ee, sinaashaha fiican ogtahay walaalkii waa tahay soo daawa aan ku tixgeli doonaa
waxaa absanaha hiski daxdan murshiik ay kaale labadeena kala maarmeelayoo dhamaystir hadaa isoo dii kartaa inaa isoo diisana jeclaala waa tahay sacd iyo aad baad u mahadsan tahay waan ku tixgeli doonaa aan ku ciyaari doonaa dalabkaaga waqtiga hadduu inoo saamaxo n waa tahay walle waa i bilaabatay waa i bilaabatay waa i bilaabatay ya Mm, xariiraan leeyahay mid kalaa la sameynaya miya Hmm? waan arki doonaa meesha ay ku dhammaato dhegaysta ayaa qad ku jira markaan iyo haddaan soo dhaweeyo halo assalaamu calaykum wacalaykum asalaam walaalka walaale soo dhawow halkaad inagala soo xiriirinayso iyo magacaaga
walaale ayaan kaala soo xiriiraysaa xaafadda haraale waa tahay ayaana haraale sidee barnaamijka loo dhegeysanaya galabta
si wanaagsan ayaa looga dhegeysanayaa barnaamijka wallaahi aada ugu mahadsanta barnaamijka aada u sugeyna waa tahay
marka wadalo wanaagsan mid lamida ayaan hawada kuu soo marinaynaa ayaan gudagal qodobka haddaa la socotay
wallaahi aniga maxaa karaama waxaan isleeyahay qofka waxaa ku kalifa inuu isaga xiriir le inuu xiriir kala sameeyo waxaa ku kalifa horta wuxuu jira horta hawa wax la yidhaha jira
waa tahay
marka horta marka koowaad hawa kugu kalifayo micnaha inaan qof kale aad xiriir la sameedo adigoo qof xiriir la leh kadibna waxaaba laga yaabaaba qofkii aad xiriirka la lahayd inuu qofkan ka wanaagsan si wardood macnaha uga hufnaada laga yaabaa waa tahay
marka hal qof laguma koobnaan karo inaad ku koobnaatana maba fiicin maxamed karaama waayo qofka wuu kaa tegi karaa wuu xumaan karaa qof liita wuu ahaan karaa haddii aad keliis ku koobnaato qof indhalaba maba tihidba qof hal qof keliya aad kaabataa laakiin bulsho badan haddaad dhex gasho hadba qof aad aragto waxaad qofki fiican aad ka dhex xuro kartaa dadka dabacdiisana waad kala baranaysaa waa tahay ayaanay somala dhigi kara hadda yacni adigoo qof xiriir la leh oo kale dad kale haddaa xiriir la samaysid waxa macquula hadda qofkii xataa inaad isku xumaataan oo kalsooni darro meesha ay imaado oo la kala cararo sooma keeni karto burbur een maalin walba markab lagu jiri karaa dad kale raadiyo dabeecad kala baro
horta maxamed karaama waa runta ee, qofka horta haddaad u daneeyahay horta dantiisa haddaa wado asaga waxaa u fiican inaad xasaga bis xiriir la samaydo laakiin haddaad taada adiga aa wadato waxaa wanaagsan qofkan adigoo micnaha la socda inaad dhowr qof aad tijaabiso sida qof ka wanaagsan qof ka gacan furan qof ka diin badan qof ka qurux badan bulshada way tiro badanta hal qof kelima noqon karta marka haddaad halkan qof ku koobnaato adigaa ku lumaya waa tahay marka ayaana waxaa la dhigi karaa hadda meesha kalsooni daraa ka jirtaba haddiiba la dhahay marka anoo qof la socda qof kale la wadawada oo yaa waxaan kana ilaahay ugu kooban hal qof ee, arrinta kale haddaan micnaha aan gudagalo oo yaa ma yaa u badan ragga iyo dumarka arrintaas ragga ayaa u badan adi waxaa leedahay galabta ragga ayaa u badan dhankiiyo hadde shabaq idaadinta
ragga u badan oo maxamed karaam waxaa laga yaabaaba nin afar naagood qaba inuu is yidhaahdo hadda mid sanaadeed ku dara jiray midaad furtaa afartaa naagood midaad iska furtaa midaad sanaadeed booska soo disha jiray oo midii afartii inta deeq u weysa midii xaaj u ahayd uu furo mid kale uu kusoo daraaba laga yaaba marka annaga hal xaba haddaan helna halkeena xabaa baa laga yaaba inaad kala joogjoogno ama marka uuna dhacan ka jawaab midka la raadina laakiin idinka afar ninkoo haysta ah mid kana sii raadisi yaa galabta walle weerar baa jira aad baad u mahadsan tahay ayaan sida quruxda badan oo wanaagsan aad barnaamijka inoola qayb qaadatay walle galabta waxbaa meesha ka dhacaya walle waxaa maqli jiray hmm nin adduunyo joogo maxaa aragtay ku laaban yah garabta wale waa liseeyaa ragga iyo dumarka yaa xiriiri badan yaa shabaqyo badan yaa xiriiraa qof lala sameynaa qof kalaa la wadaadana xaaladaha hadda yaa horta waxaa maqlaya de- yani ka hor dhicina sheeke ayaan idiin wadaa qudhayda bay igu dhacday marka dhegeysta ayaa qaad ku jira markaani haddaan soo dhameeyo halo assalaamu calaykum
wacalaykum salaam waraxmat walaale soo dhawow magacaaga iyo halkaad inagala soo xiriirinayso waa tahay sood raxma soo dhawow gara wanaagsan cashiriyo wanaagsan ayaana hawada kaa leenahay walaal haddaa la socotay barnaamijka horowgal waa tahay haddana xiise kale ayaa jira waa tahay waan ka xunnahay dhegaystaha si qadka taleefka ayaa ka go-ay runtii soodaraxma waxay ka mid tahay dhegaystayaasha in badan ku xiran barnaamijka barnaamijyada ka bax radio cadaado haba ugu badnaadaane barnaamijka garab wanaagsan barnaamijyada galabta ka bax radio cadaado dhegaystayaasheena alla waan jecel nahay wallahi galabta ya karaamo xataa galabta shuuq uu ku jiraa karaamo xataa meesha kama mara galabto ya laakiinse aniga naga xishoonaa badanaa anigana waa xishoodaa badanaa xoolahaas ma gari baan weli ma gaarin markaa dhegaystaha qad ku jira ayaan soo dhawaynayaa markaan iyo halo asalaamu calaykum halo halo halo dhegayste waan ka xunnahay qadka taleefka ayaa ka go-ay waa rajaduna inuu dib u soo laba doono walle waxbaa ka dhacay galabta dhegeystayaasha dib kala soo qabsaday barnaamijka haddaan uga codhiyo qodobka waxa uu yahay maxaa sababa ama maxaa keena qofkaasoo xiriir leh ama maxay tahay sababta ku reexaysa qofkaasoo xiriir leh inuu qof kale xiriir la sameeyo maxay tahay sababta ku reexaysa hal qof buu haystaa hal qof buu nolosheeda u hibeeyey hal qof buu nolosha la wadaagayaa oo markii la isguursado hal qof yacni ayaa guur kula gelaya markii loo eego dhanka dumarka hal qof ayaa yacni guursanaya dhanka ragga haba iska badnaadaane laakiinse ayadoo taasi ay jirto hal qof noloshaada kula wadaagaya inaad haddana aad qofkii ku ekaa weysid aad dad kale raadisid aad tiraahdaa hadda dadkii ayaan hadde yaa basanaya hadhida qofkan inuu xumaada laga yaabaa haddii yani niyad xumadaas ay kugu jirto weliga haddana dadka kale hadaaba dadka o dhan adhoodi waxaa leedaha ayaga dhanba adhoodi waa inay xumaadaan laga yaaba marka qoom kale maa raadina haddana walle walle garabta waxbaa ujeeda laakiin gadaal ayaan ka faaqiidi doonaa hadda dad badana hadda meeshaan hadda yaa marada ugu dhici doonto laakiinse dhegeyste ugu igu ra'yi ahaa ayaa qadka ka go-ay waana ka xunahay dhegeystahaasi waa rajadoona inuu dib u soo laba doono qaalidow aad baad umahadsan tahay dhegaystayaasha aad bay umahadsan yihiin la socoshada iyo ka qayb qaadashada barnaamijkeena dhegaystayaa qad ku jira markan iyo haddaan jaaniskiisa aan siiyo dhegaystahan qad ku jira halo assalaamu calaykum walaale soo dhawow magacaaga halkaad inagala soo xiriirinayso waan ka xunahay dhegaystahaasi qadka taleefanka ayaa ka go-ay waa rajaduna inuu dib usoo laaban doono wicitaanka tooskaa saaxiibadana dhegaysanayo haddaan idinkuga celino waxa uu yahay furashan afartan sagaashan iyo toddoba eber afar ayaa si toosa naga soo wici kartaan saaxiibayaal markale haddaan ku celino wicitaanka tooskaa saaxiibayaal waa furashan afartan sagaashan iyo toddoba eber afar dhegaystahan qad ku jira ayaan jaaniska siinayaa markaan iyo halo asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله walaale soo dhawow magacaagii halkaad inagala soo xiriirinayso
دائما علي جبت حافظ بكين waa tahay sidee bakin lagu dhegeysanaya galabta barnaamijka
واندوهي ولا هدان برامج فوق
haye waxaan isleeyahay runtii dabcan waxaa keentay abu shariifle inaad xiriirka la samaysato
waa tahay
oo waan ku maqalnaa dhegeyste
runtii dee dad maxaan waxaan isleeyahay ani qofkaan qofku uu ku kalsooni waayo ba aaminsanaade waa tahay
kalsooniyaad beegsi jirinba marka waxaa leedahay kalsooni dare ayaa keenta adigoo qof xiriir la wadaa inaa qof kale haddana xiriir aad la samayso haa waa tahay markiiase u badan dhankii ragga markii loo ego ama dumarka
mise ma boqolkiiba sagaashan haba hablaha ayaa waxaa sabab kale waa tahay
boqolkiiba sagaashan ninka raggaa garaad ayuu leeyahay naagta waa ka garaad badan leeyidoo waa tahay
gabadhan waxbaa laga soo sheegi karaa saan basiyaa ninkan maanta urba meesha naagta la gelayo waxbaa dabacda meesha la gelaya walaal
waa tahay marka waxaad leedahay dhanka dumarka ayay u badan tahay arrintaas
dadka dumarka waa u badan tahay baagisanaaba anugu waa tahay aad baad u mahadsan tahay walaal sida quruxda badan oo wanaagsan aad barnaamijka inoola qayb qaadatay waan kaa mahadcelinaynaa galabkaa ku wacnadane hee habada ayaa kaa leenahay casiri wanaagsan Een, maxaa idin dhahaa kale Een, garab wanaagsan Een, aad baad u mahadsantihiin saaxiibadana dhegaysanaya meel walba aad joogtaan iyo si kastoona maqlaysaan Een, reer dhuusamar amahe galabta hadda ayaa reecdeeda ayaanaya galabta waa rajo doonaya inay jid kusoo diiraan dhegaystaan qad ku jira ayaan jeclahay inaa jaaniskan siiyo dhankii fariimahana waa unu jalaaci doonaa dhegaystaha qad ku jira haddaan soo dhaweeyo halo asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته walaale soo dhawow halkaad inagala soo xiriirinayso iyo magacaaga
وعليك عبد الله حسن وعلى أبي جيبي وعلى الله waa tahay waa la socotaan filaha barnaamijka
سوحا سوحا haye gudagal qodobka maanta miiska saaran fikirkaaga
المياه وحان سليه هاي أبا حديث كجر حديث كالسمين تاد وحابو بدنا سليه جدا
waa tahay dhan gabdhaha u badan aas leedahay
سوحا سوحا سوحا بلاي هاواي ايقا عبو بدنا شدو يوردن ايقا waa tahay marka saaxiib adigoo xiriir leh sidoo kale maxaa kugu sababaya ama maxaa tahay sababta kugu qaadaysa inaad qof kale xiriir aad la samayso
ور وبلاد الدنيا كالسوني عن عن لغيرين سمان هاي أو بطلو وين ماشي كده سواب كوشي waa tahay aad baad u mahadsan tahay walaal sida quruxda badan oo wanaagsan aad barnaamijkeenoola qayb qaadatay waan kaa madcelinaynaa galabka kuwacnadane habada ayaan ka leenahay meel walba aad joogtaan insi kastoona maqlaysaan fariimo badan ayaa iska soo dabadhacaya kudhayda fariimo ay ugu socdaan raalli noqda dhegaystayaal yaa wallay galabta waxbaa meeshaani ka dhacaya daa- dhexdhaalka dhexdaalkiinu isla soo gaaray dhegaystahan qad ku jira halo asalaamu calaykum
وعليكم السلام محمد كرامة وأيانا كوصل لعبت عرين يرى روا ولا الأدور علينا كهذا waa tahay
kalsooni daraa horta aa keentay dhegeystayaasha gudaheed ku raaceen ay waa tahay Ee, aniga waxaan aaminsanahay waxaad ku ogaan kartaa inaysan kalsooni dara aysan keenin waxaa laga yaabaa hadda gabadha xiriir la leedahay gabadha sidoo xiriir la leedahay shifaasada Ee, waxaa laga yaabaa inaysan rabin inay qofkaas maaragta ay kugu aragto adiga mustaqbal hadba ay kaa leedahay oo adiga bis ay ku jeceshahay hawadeedana ay jeceshahay nin kasta oo la hadlo inay iyadu la hadasho oo baasha ay la wado
gartay
marka ee, kalsooni dara ma keenta maxamed karaam waxaa laga yaabaa wiilaa gabar xiriir la leh ama wuu qabaaba ka dhig ee, mid kale uu xiriir la yeelana ku fashilmo waa isku furaasi waa tahay marka waxaa la dhihi karaa waa hawo qofka biniaadamka ku jirta dhimirkiisa ee ma ahan kalsooni daro qofka adigoo jecel oo indhahaaga odanka aniga dumar ah ana aqaano dumarka qayaanadiisa marka waa adigoo kan danaynayaa kaasna waxaad jeceshahay xiriir la sameeyo awood wado aad koolka aad tiraada caawa yee madax xanuunaya caawa yee rabaa inaad la joogo kan rabtaa inaad la jeejeeso waa tahay marka ayaana sooma laga yaabo qofkii aad indhaha ka jecleed oo kale haddii haddii yacni uu kugu arko kale qof kale adigoo xiriir labada ama ah yacni xilligu kusoo wacayo teleefanada mashquula uu arko sooma laga yaabo xataa qofkii inuu s- yacni sii fiigo kaasii tago ama yacni xataa uu kaasoo daaho calafkaaga maadaama qof walba aad aad la hadlaysid qofkii xataa ku jeclaa markaasi yacni uu ka cararayo marka sooma lis dhihi karo dhibaato badan ayaa imaan kartaa horta maxamed karaan waa imaanaysaa laakiin waxaad isku dayayba sida adigoo aad ku kala badbaadin lahayd oo wajh- labadan qof aysan isku arkin adigoo kan qofkan dan kale asaga jecel u socda aa waxaa rabtaa kana inaad xiriir la samaydo asagana aad la socoto xataa waxaa jira gabdhaha iyagoo la qabo oo maaragtaa reero leh waxay jecel yihiin inay nimanka kale korka la socdaan marka waa hawabadi maxamed karaan kalsooni darraan mar naqda taas ma soo gasho qofka haddaada ku kalsoonayn bulshadu kuula sinaya laakiin qofka adigoo jecel aad qofkan xiriir la samaynay waa tahay taasi noo cashir adiga ana siisay aad baad u mahadsan tahay sida quruxda badan aad noogu ifisay waan kaaga mahadcelinaynaa sida quruxda badan aad barnaamijkaygna la qayb qadatay yah waa maqlisiina maraynaa dhegeystayaashow waxaa leeyahay kalsooni daro meesha ma taalo qofka yacni haba ayaa jirta ama wax dabiiciyan qofka ku- yacni ku abuuran oo ah qof kasta inuu iskala hadlo halo iwana seta walaa fiican setahay caafimaad ka waran Ah, hadda qof haba xiriira wadee qofkeena adi qofkay maxaa kardaadi adaan kula hadlaa hadallo yaa howshaas waa iga waweyn tahay raali noqda aniga waxaas ma aqaano qofka hadduu xiriir horta dib ayaan iga faaqiidi doonaa ee saaxiibada dhege- dhegeysanayo laakiin dad badan aan dabeecaddeeda fahmi doono hadda igu qosli doono laa yaraadi karaama ma sidaas baa tahay waxaan idiin soo qabanaya markaan hees yacni xasan gataal hadda yacni way ka turjumayso arrimahan aydin kala dhexbaxo waana dhextaalka barnaamijka galab wanaagsan dib ayaan ka faaqiidi doonaa dhegeystayaal badan ayaa leh hadda garama adiina galabta lagugu waa lagu fadhiyaa hadde adigana qodobka dhankaaga ka soo faaqidi waan idiin tixgelin doonaa codsigiina saaxiibayaal Aan wali- aan yaranasano heestiya xasan gantaal
heeskiyo dhamba halkani waa hadal ka soo baxay dhibku haraad qabaa una helan kaliga heeskiyo dhamba halkani waa hadal ka soo baxay qalbiku haraad qabaa una helan kaliga waan ku iloobe macaani laasheeyo dhigadahantaaqada kuma hiifi karaye waan ku iloobe macaani laasheeyo igadaxanta qadaha kuma hiifi karaye sagaalay hubsiin madow waa lama huraano haddana mina jirin waa waa la kala huleylaa sagaalay hubsiimadu waa lama huraano haddana mina jirin waa wala kala huleela xiliibkaygu ka haya hawbadkaad haysee eed hooyadoo tahay ma hilmaami karaye hilibkaygu ka hayaal ubadkaad haysee eed hooyadoo tahay ma hilmaami karaye kaadifanashadaadii haasaw gabadh kale maxaleelin waligayn qalbiguna halweeya kaa
gaadho haddana minan jirin waa waa laga huleylaa yaa wale xasan gantalo waxbaad na tusaysaa wale dadka dhahaya yaa ya maya hadda aniga mahen ya raadi noqda gara wanaagsan ayaan hawadida kala raadi saaxiibadana dhageysanayo meel walbaa joogtaan heese kastoona maqleysaanba radio cadaado ayaad si toosa noo naga maqal dhegaysanaysaan dhegeystayaal badan qadadka way soo buuxdhaafinay jaaniskooda ayaan siinaynaa marka fariimaha dadka soo diranaya waxay leeyihiin karaamo hadda aniga inaan qadka miyaad naga saarto dhegeysta ayaa qad ku jira marka ani aan soo dhaweynaya halo assalaamu calaykum halo waan ka xunahay dhegeystaasi waxaad moodaa inaan ismaqlinaan nahay waa arijo doona inuu dib u soo laba doono wicitaanka haddaa idinku celino saaxiibadana dhegeysanayo waa afar shan afartan sagaashan iyo toddoba eber afar mar kale haddaa idinku celino saaxiibayaal wicitaanka tooska afar shan afartan sagaashan toddoba eber afar aad baad u mahadsantihiin saaxiibayaal marka saaxiibayaal iga raali noqdaa marka dhegeysta ayaa qad ku jira markaani haddaa jaaniskaasi halo assalaamu calaykum
calaykum salaam walaale soo dhawow magacaaga halkaad inagala soo xiriirinayso
cabdimaalig ooniyo xaafadda galbeed haya cabdi maalik soo dhawow galbeed sidee barnaamijka loo dhegeysanaya
si aad iyo aad
waa tahay cabdi maalik soo dhawow qodobka haddaa aad la socota barnaamijka gudagal
barnaamijka dadku waxaa isleeyahay ee dabcan waxaa isleeyahay qof kasta weyn faaruq baa wax lagu ritaa
waa tahay
laakiin haddoo weyn kastada buuxaa waxba lagu mari waa tahay ila waa buuxaa waa tahay
ee haddeer waxaa isleeyahay qofku asaga hadoo oo oo iskaabul oo yahay oo ona waxa ona mid kale oo oo lahayn oo mid kale xiriiriye u cusbeyahay midaan ama midaan kasii faa'iidaa waa tahay
asagana dabcan iyadana taasi sidoo kale isleedahay ama waxay isleedahay kanana kasii isoo kan sii hadlaaya kanana kasii faa'iidaa waa tahay
ee waa sidaa sidaas isku dhaafdhaafayaano aad xiriir Een, aad baa mahadsanta cabdimaaligo haddaan kula kaftaba adig ka waran arrimaha jacalka ma gaarsay qof yaraad ilaagtee
may may waa tahay runtii aad baad u mahadsan tahay cabdimaalig runtii waa ware waa ware yaa dadka aanan gaarima jacalka haddii saan ogyihin dadka kale maxaa malaysaane cabdimaalig wuxuu leeyahay weel buuxa iyo weel faaruq weel faaruqa waxa lagu shubtay weel buuxa waxa laguma shubto walle walle cabdimaalig caadi maahan wallahi cashir baan ka badanaynaa qofka intaas keliya fahmo ayaa fahmi kara qodobka maanta miiska saaray inuu wuxuu yahay jacaylkaba sababtoo ah yacni haddaan idiin fasiro hadalkiisa inaad fahanteen waan rajaynayaa maadaama dad een khubro aad tihiin jacaylka runtii aad kusoo faragubateen dad badan haddii jacaylka kuwo waxaa jira jacaylka hadda ka dambeeyo yaa jacaylba hadde haddii lasoo sheegaba kala tuurayo indhaha ka ridayo aa jiro inaad fahanteen waan rajaynaa laakiinse cabdimaanik hadalkiisa aniga ahaan waa karaamo haddee aniga ahaan haddaan si aan u fahmay waxa ay tahay yacni qofka hadduu xiriiro badan u leeyahay qof qof kasta iskala socdo yacni adiga waxaa kuma aamini kartid ma la socon kartid kalsoonina kuma sababtaa qofkaani intaasuu qof waa la socdaa hadhoodii wax waa tartan aan lagu soo gelin lahaa waxaa lagu leeyahay adaabo ama baayo intaas ka soo baxa intaasuu qof ka soo dhexbaxa haddaa ka soo fiicnaato waa lagaa soo dhex saara anin bini aadanaha tartan lama ku jiri karaa maalin walba markii qadka soo wacay wax baa leeyahay adalamaa soo diyaarsana wax maan dhaa alla kuwii waxay sheegeen bal adi wax kasii macaan bal sheeg qofka haddii la dhaha xataa hay see taha haddii la dhaha xataa waxaa le ani kaa see taha odhaha aniga maxaa see tahay oo si kale saa ku dhigi karaa ha okaada waa u bedelaa saa ugu fiicnaado haye ii waran xaalka ka waran bal xaalka ka sheekee halagu dhaafiyaa dadki waa ka duwanta walaalo waa kasoo dhexbaaday kaali kaali walaalo walle walle yaa xiriirka badan ani ahaan dhegeystayaal badan ayaa fariimo soo dirayaa jaaniska waan siinaynaa dhegeystayaal badanna waa iga soo codsadeen inaan qodobka faaqido dooda jirta fariimaha ayaan u jiray cayaa dhegeystaan waxaa kusoo bilaaba dooda jirta su-aasha haddii aanu isku dayo xiriirka kale waxaa ku kalifa inuusan ku kalsoon inay isku kalsooneen waxaana u badan ragga ayaa leeyahay aad baad umahadsantahay walaal fariimaha ayaan kusii soconayaa haddaan ku celiyo fariimaha ayaan dhegeystayaal ayaa waxay soo yidhiin fariimaha ku celiya waa faro saddex saddex saddex lixdan iyo afar siddeetan iyo labo dhegeystaan kale waxa uu soo yidhi assalaamu calaykum calaykum salaam ayaan leenahay waa ayaan wa joogta qaradhi waxaan leeyahay dhalinyarada dhalinyarada ayaan waxaan leeyahay ha iska daayaan fariintaasi waxaad muddaa inay aad iskugu dardaran tahay marka aan kusoo laaban doona hadduu waktiga inoo saamaxo dhegeystahan kale waxa uu kusoo bilaabay assalaamu calaykum calaykum salaam ayaan leenahay waa waa musini oo joogta ayaa leeyahay haraaley waan idin salaamay bahli radio cadaado waxaan waxaan kalifo in adiga oo qof kale xiriir la leh inaad xiriir qof kale aad la samaysto heestii maxay nin maqan oo meel fog jiro asaga maharkaaga tegin miya marka dhegeystahaasi fariintiisa waa runtii waxaad moodaa inay yah aad baad umahadsan tahay walaalo waan kaa reergelinaynaa fariintaasi kale haddaan waaqriya raali noqoya walaalayaalo markasta kale alifyahamina dhegeystahan kale waxa uu soo yidhi assalaamu calaykum calaykum salaam ayaan leenahay idaacadda baxda idaacadda gaar ahaan daadiyaasha barnaamijka maxamed garab wanaagsan naamkuna waa qoraysho joogta ayaa leeyahay dhuusamareeb garab wanaagsan ree cadaado aniga qof kale xiriir la leh haddaan qof kale xiriir la sameeyo waxay ka turjumaysaa inaan kalsooni jirin teeda kale reer cadaado indhaha iska indhaha ayaan iska tirin gabdhaha ayaa xiriirka u badan ayaa leeyahay waxaa la yidhi kun kun bay shabisaa kow ayay kun kow ayay xurmaysaa kowday ka raacdaa ayaa leeyahay baa reer cadaado maanta af soomaaliya si kala uu ilayahayba marka baaqa af soomaaliga ingiriis ahaani la noqdo abaleena ma aqaano marka dhegeystayaasha kale la gelinayaa fariintooda haddaan si kala waaqariyey dhegeystayaal badan waxay leeyi karaama hadda fariintii saas ma usoo dirin ba maxaa kooda walaalo raali noqda raali noqda waa idinka raali gelinayaa saaxiibayaal qodobka ayaan faaqidayaa aniga ahaan haddaan saaxiibayaal dhegeystayaal badan oo u jira fariimahooda kuwo kalena u jeeda wicitaankooda intaba waan ka jawaabi doonaa haddaan qodobka maanta wuxuu ahaa dhegeystayaasha dib kala soo qabsaday barnaamijka wicitaanka haddaan ku celino waa afar shan afartan sagaashan toddoba iyo afar dhanka fariimahana fara saddex saddex saddex lixdan iyo afar siddeetan iyo labo su-aashana waxay ahayd maxaa sababa ama maxaa ku keena qofka asigoo xiriir leh xiriir leh inuu qof kale xiriir la sameeyo sida ogtihiinba qof kasta xiriir ayuu leeyahay markii laga reebo karaaba intay dhegeysanaysaa waxaa laga yaaba qof kasta inuu xiriir leeyahay xiriir jecel marka markii hadda qof aad jeclaatay ama xiriirka la dhexey waxaa jira balan iyo axdi oo ah walaalo hee walaalo hee adigana aniga waa ku jeclaa koodhe ko horta aniga nolosha intaan dunida ku noolahay waxaan rabaa inaan adiga qofaan ahayn nolosha aan la wadaagin marka adigana iga ballan qaad taasi oo kale balan waa bo babaaya balan waa sidaas may ahaa haye amaad i qiyaamaysaa walaalo maya maku qiyaama amaad iqiyaanaysaa amaad iqiyaanaysaa walaalo maya haye marka waa ka okay waa la kala baxaano xariifkana la soo waca ha iyo waran saata waa fiicana ama asaga qof wacaba ama jidka int intoo kasoo tegay ama intoo yani kasoo socda ama intoo sii socdaba qof kale karamaadays haye i warayanta xaaladda ka hor maasha allah fiican ay waa tahay sheeko kadib waxaa lagudagalaya hadda in oo la yidhaahdo lambaradaan kala qorana kadibna liswaco hadda la yidhaahdo dhoodiina kaligaa xiriir kula wada walaalo hadda qof kale xiriir lama wado ama qofkii lacaloo kale xiriirka kula wada kale lacaloo kale asoo xiriir balankaas kaala dhexay yacni waxaa jirto waxaa jiro dad aqli badan oo yidhahay aqli kalsooni intaba ku beeray saa horey lagu sheegan dad waxay yidhahdeen ayaanay ka mid tahay in yahow kalsooni darroota meesha ma taalo laakiinse ana fikir ahaanteyda karaama say ila tahay marka aan gorofeeyey beejid badan aan booqday hooseedyo badan aan aqriyey yani waxaa ii caddaatay qofka isagoo xiriir leh xiriirka inuu sameeyo waxaa ku riixayso kalsooni darro qofka uu xiriirka la sameynayo uu ku caajisay qofkaas maxaa keeni kara marka inuu qofka xiriirka aa la leedahay inuu qofkan xiriir la sameeyo adigaa same adigaa sababi kara sababtan waxay tahay qof war qofka aad jecesha mar walba haddaad adiga aad kucaysid mar walba aad yacni aad g- garab taagan tahay mar walba aad la socotid mar walba xaaladiisa aad ka warqabtid qofkaas lagama yaabo inuu qof kale raadiyo sababta waqti walba oo isleeyahay ama jaanis weero isleeyahay hadalba haddaa adiga hortaagan tahay qofkaas fursad heli maayo oo qof kale uu ku raadiyo laakiinse marka adi ah isbuuciiba hal mar aad soo waceysid ha ii waran maalmahan waa dhowaa xaaladda ka waran maasha allah walaa fiican haye maxaa iga dambeeyeen waxna adiga le walaa meesha hawsha ugu tagtee maraysa Ah, haye waay kheyr badan ku ridi haddan beel kalaa lamaqnaana aleeyahay jacaylaa jira meesha jacayl dhaaf jacayl beel jacayl beel jacayl meesha ma yaala jacaylkaas ma ahan marka waxaa sababa ayaa leeyahay kalsooni darro sidoo kale waa ijiri kartaa haddii hadalka ayaan aan aan raacana way ijiri kartaa qof ilaahay ku abuurayba aana yacni ka ahayn qofkaani ku xumay laakiinse iska jecel qof kasta inuu iskala hadlo qof kasta inuu afkala gala laakiinse qofkaan uusan dareen gaara uu siinayn laakiinse hadalkiisa iyo qofkaan oo kale intuu ka maqan yahay oo kale dad waxay jiraan oo aqli leh yacni ilaahay een, aqli siiyey oo ah qofka jaceylkooda kale markuu ka maqan yahay ama markuu ka mashquulsan yahay seesan cidlo iyo waxaas u dareemeen qof kale inay la hadlaan ee asiga ku sugaan badanaa waxaa jirto een, anigana aan laga digay gabar walaashay runtii aad iyo aad aan u jeclahay hadda ka hor aan la sheekaystay markaas waxay dhahday een, garaamow een, hey aan dhahay markaasay dhahay weligaa waxay dhahday een, haddaad gabar aad la socotid weligaa waxay tiri een, laba mid midkoodaa la noqdaa midna waxaa tiri midaa la noqdaa midna waa kaaga digaya haddaad gabar la socota ama xariir aad leedahay waxaa jirta dhahday gabdhaha laba wiilay wadaan alla gabdhaha ama laba qofay la socdaan qofna waa la sugay qofna waa lagu sugtay mid waa la suganayaa xiriirkiisa yani guurkiisa la suganaa midna waa lagu suganaa kaasaa lagu suganaa mid mid asigaa la sugaa midna midkaana lagu sii suganaa yacni kaas intuu iga maqan yahay oo iga mashquulsan yahay midkan kale haddee yaa yani waa dhanka gabdhaha markii aan fiiriyo ama la- laiga dhahay maadaama een, aan sidaasi maqlay sidoo kale waxaa jirta dhanka ragga ayadana runtii kuma aan yaro ayagoo intaas yani qof xiriir leh haddana balan iyo xadiila kala qaaday ayaa haddana qof kale ee, loo wecinaya dhankaasi xiriirka mar kalsooni darro ay jirtaa dhanka kalena waa la dhihi karaa qofka heybad ilaahay ku abuuray arri- arrimo dabiiciyaa la dhihi karaa ama qofka inuu xiriir kale iska jecel laakiinse aysan niyadiisa ay jirin qofkaani mar walba asagoo qofka la hadlayo waxaa laga yaabaa inuu qofka kale oo xiriirka la lahaa inuu qalbiga isku soo dhaco aysan qofkaani hadalkiisu dhan ba isku soconi mhm wallahi sax waaye ha haday haddii la dhaho ah meeshaaska haday waan kuu sheegay kabara meeshaas een, waan u hagaajismaan ha ihi ayadoo is- hadda waxaa ku weydiiyay bal su-aasha meeshaas waan u hagaajisan ku dhino een, maxay dhahay igu soconi badan ha marka een, qofkaas ham uma hayo qofkaasi oo qof kale ayuu ku suganaya laga yaabo yacni uusan laakiin dad waxaa jirto a- ayagoo xiriir dhab ah leh haddana qof kale qofka kastay arkaan oo dhahayaan adiga le qof kale xiriir ma leeyahy adiga soo dhowo adiga le waa walaalo hadda qof kale ama jira hadda qof kale ama imaado walaalo ama walaale qof kale ama imaado maya maya maya keligaa le waa qof kale xiriir ma leeyahy aniga qof madax banaan ahay haddaa qof xiriir leeyahay hataa guriga ma joogo een, marka uu kusoo dhaweynaa walaal ayaa kaasoo kale waa laga hortaa kabaa laga qaataa raali noqaal laha meeshaad iga joogo walaalo anigana ha igu darsan dadkaasi Een, marka runtii waxaana u badan ayaa la dhihi karaa markii dad gaara u badan ma ma aniga ahaan ma dhihi karo dumarkan ma saari karo eedda raggana ma saari karo waa loo wada sameeyahay dhankeen raggana waa ay u badan yihiin dhanka dumarkana waa ay u badan yihiin labada dhinac ba runtii ma kala sahlana xaaladooda Een, maamaayo horena waa ay jirtaa aan dumarka dumarka laga tirin aan ragga laga tirin oo ah dumarka kumbeeshabayaan koodayna kala baxaan marka adiga tartan lagu jiray hadda ka hor ani waxaa dhaaman ka siisiin een, runtii waxaan arkay dad badan oo xiriir leh yani taas si adiga wax ay si iga noqdaan qofka laga dafaayo aan dhaha aniga calafkayga dadka ilaahay maxaa daba dhiga horta calafkayga dadka ilaahay maxaa ka daba dhiga runtii een, marka waxaa la dhahaa badanaa marka aad xiriirka aad samaynaysid qofka aad xiriirka la samaynaysid keligaa ma lihid haddaadan adiga aadan kasbanin qalbigiisa laakiinse markaad kasbato qalbigiisa qofka adiga ayaa iskala markaasi yacni qofka qalbigiisa marka lala kasbadaa wicitaanka haddaan ku celiyo waa farashan afartan sagaashan iyo toddoba eber afar dhegeystahan qad ku jira ayaan soo dhaweynayaa markani halo assalaamu calaykum
waalaykum salaam walaali soo dhawow magacaaga halkaad naga sumacayso
waala soocoytasa karaa haya nasaxo sidee barnaamijka loo dhegeysanaa xaafadda karaama
siwaxan baa laba dhegi waa tahay marka waa ku soo dhaweynaynaa haddaad la socotay inaan barnaamijka guda galo qodobka maanta iyo miiskaa saara
haddaan guda galo waxaa leeyahay waxaa u badan raggaan leeyahay
Een, marka ragga ayaa leedahay way u badiyeen marka hadda maxaa sababa adigoo yacni had dumar ah ama adiga ahaan adigoo qof xiriira leh inaad qof kale haddana xiriir aad la sameyso
waxaa isleeyahay aniga gabdhaha ma badna laakiin ragga badan waxay leeyihiin gabadhan ayadina xiriirka waa la leeyihiin kii kale waa inay isku feer wadaan ay rabo laakiin ayaga u badan le xiriirka maya ha u badnaadaan ma xuma een, su-aasha maadin fahminaan filayaa ayagoo saase ha u badnaadaan ma xuma ee laakiinse adiga ahaan adigoo xiriir leh maxaa kugu qasbay inaad ka- qof kale xiriir aad la samaysid
xiise waayaa le aniga saasa isleeyahay Een, marka aad baad umahadsan tahay walaal sida quruxda badan oo wanaagsan aad barnaamijkii noola qayb qaadatay waan kaa mahadcelinaynaa garabka kuwacanadana habada ayaan kaa leenahay saaxiibadana dhegaysanayo meel walba aa joogtaana xaabad idinka leenahay garab qurux badan garab qurux badan casri wanaagsan ayaana habadeedii kaleenahay meel walba waa joogtaan isaga suura maqlaysaan dhulida iyo cadaado ayaa si toosa barnaamijka idinkaga imaanaya dhegeystahan qad ku jira ayaa markaani jaaniska siinaya dhegeystahan qad ku jira halo assalaamu calaykum
waalaykum salaam waraxmatulla walaali soo dhawow magacaaga halkaa naga soo wacayso
walaalkay karaamo waa ku salaamaadiyo yaqaanada idaacadda dhammaantooda iftaax social muqdisho gaar ahaan hodan waa tahay ifrax shooshiyaal soo dhawow garab wanaagsan casri wanaagsan ayaan habada kaa leenahay marka haddaa barnaamijka la socotay qodobka
iyo qodob oo aad u xiiso badan waaye oo in laga dooda mudnaay waxaa mudaa gabdhaha gabdhaha galabta wiilashay dukeenayan iyo wiilashayna gabdhahay dukeenayan daacadda ma laga hadlayo waa tahay
marka ani ahaan hababka haddaa dhaho ee, micnaha inta qofka ugu badan ani waxaan kala siin lahaa fifty fifty waayo waxba ma lisi lahaa meesha eebtaa lagu heli jiraa waa tahay gabadhii maamaayaa horta gabdhaha ka yaalo laakiin wiilasha maamaaya ma naga yaalo gabdhahayan dee waayo taas way kusugan waa tahay
marka kunaa la wadaa kun iyo- midda koowaada lagu wedoyaa wiilasha sida gabdhahan sida waxba marka ma lisi dhaamo waa tahay marka ifraax waxaa jirto qof ah, dad ama adig ah, na- anaga aan haddaan fiirino anagoo xiriir leh inaan qof kale xiriir la sameyno marka maxay tahay sababta ku qasbaysa qofka asoo xiriir leh inuu xiriirka la sameeyo waan ka xunahay dhegeystahaasi qadka taleefanka ayaa ka go-ay waa rajo doona inuu dib u soo laaban doono ifraax shooshiyaal dhegeysta ayaa qad ku jira haddaa jaaniskiisa aan siiyo markaani halo assalaamu calaykum
alaykum salaam waraxmat walaali soo dhawow magacaaga halkaad inagala soo xiriirinayso
abaadana joogtayda faadumo iideela barnaamijka sidee loo dhegeysanayaa waxaan ka xunahay dhegaystahaasi naqadka taleefka ayaa ka go-ay fariimaha ayaa jaanis godansiinaya dhegaystahan waxau ku soo bilaabay assalaamu calaykum wacalaykum salaam ayaa leenahay waa sacadiyo degan oo joogta xaafadda xaraale ayaa leeyahay haddii aan een kalaamo isku dayo ragga ayaa een shabaqyada shabaqyo badan waayo een adi waxaa lagu leeyahay abaayo adi maahan ruux kale nafteyda maraacdo een cosi ayaa wata ayaa leeyahay sharmaboy ee rundhe rundhe caashaqa rune rundhexe mahadsanidin ayaa leeyahay aad badan mahadsanta oon ku ciyaari doonaa waqtigaadoo inuu saamixo farsamada qaybaha u dambeeya een waxaa kusoo diray hashim hashim iyo saabriin ayaa naga mahadcelinayaa maksadkii makiinadaha iyo karhagaya een haddaan ku haddaan uqasiiso fariimaha dhegeystaha waxaan kusoo bilaabay assalaamu calaykum wacalaykum salaam ayaan leenahay magacaygu waa fartuuno joogta karaamo ayaa leeyahay karaamo cadaado een su-aasha een su-aasha mm, waa u salaaba doonaa fariintaasi weershayga dhigtay dhegeystayaal aad baad u mahadsantihiin qad ku jira dhegeystaha qad ku jira halaa asalaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة walaali soo dhawow magacaaga halkaan naga soo wacayso
walaalkay igraana diisuus joogta waay haye karambiya gudood sidee barnaamijka loo dhegeysanaya galabta
aad u fiirsada waa tahay haddaa barnaamijka loo socotay inuu guda gal wala socda walaalkay ilaahay waa maqlaana
waa tahay Een, aad iyo aad ay mahadsan tahay walaal cas een, codkaaga een, een, si fiican uma maqalno marka een, waqtigana aad buu inoo kulaalayaa Een, marka saaxiibadana dhegaysanayo een, qaybihii ugu dambeeyey barnaamijka ayaan isla soo gaarnay saaxiibayaal Een, goor waxaan jecelnahay inaan habada aan isku macsalaamin saaxiibadana dhegaysanayo Een, dhammaan dhegeystayaasha waan ka raaligelinayaa inta hadda soo wacayso inta qad ku saamixi weyse waxaan leenahay naga raadi noqda xumaan ma idinkaga tegeen waqtiga ayaa inoo saamixin waan jeclaan lahayn inay hadda ilaayo een ilaa aba isla soo isla gaarno laakiin is waqtiga ayaa ina kala geeyay xumaan ma idinkaga tegin barnaamijka maanta kulanka dhareerada waxaa halkan idinkaga tebinaya anigoo ah may ashraf karaama waxaana ii farsameynaya farsamada ugu mahadcelinayaa saabiriin sagal iyo hashim cumar xasan oo dhanka een, qabi ugu dambeeyey farsameynayay barnaamijkani mid kaloo ka qurux badan intaa ku kulmi doono saaxiibadana dhegaysanayo waxaa idinkaga tegaynaa sidaasi nabaadiino assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuhu dhallinyaradan waxaa leeyahay shabaqyada badan ha la iska ilaaliyo waayo waxaa laga yaabaa inuu hadda soo daahiyo kii calabkaaga ahaa maasinidiin
horda hordaan baadi gooba bibi horda horda hordaan baadi gooba runde runde runde cashagarune runde bende bende bende below hadalkiis bende runde runde runde cashagarune runde bende bende bende below hadalkiis bende
ruuxii jecel inuu warar runayo halaag